lagu dadaalo in cilmiga lagu camal falo weeyaan marka hatafa alcilmu bilcamal fain ajaaba waila irtaxal macnuhu sidaas yadaa ayuu markaa u dhacaya dawaamu lmuraaqaba awsaafta kale marka waxa weeye wan wanaagsana inuu la yimaado ay tahay waa in markaa ilaalinta uu ilaalinayo ilahay cabsidiisa waa inuu daa'imo ataxali bidawaami almuraaqabati lilahi tacaala fi siri waalcalam in la isku qurxiyo weeye markaa muraaqabada markaa la daa'imaya waa in la isku qurxiyo bidawaami almuraaqabati ilaalinta marka in la la daa'imo lilahi ilahay taacadiisa la ilaalinayo tacaala fi siri waalcalam yani sir iyo caadba saa'iran ilaa rabbika bayna alkhawfi waalraja adoo xagga ilahay ugu soconaya cabsi iyo rajo dhexdood bimacnaa waxa weeye adigoo ilahay cadaabkiisana ka baqanaya raxmadiisana rajaynaya inaad waxa weeye markaa dariiqa markaa xaqa aada marto oo cibaadada la timaado fa innahumaa cabsida iyo rajadu lilmuslimi qofka muslimka waxay u yihiin kaljanaaxayni lidaa'ir sida labada garab ay shimbirka u yihiin ayaa qofka muslimka ay uga dhigan yihiin cabsida iyo rajadu faaqbil cala allahi bikulliyatik ilaahay qaabil oo u jeeso xagga ilaahay bikulliyatika dhammidaadaba xagga ilaahay ujeeso walyamtali qalbuka bimaxabatih qalbigaaguna ha ka buuxsamo ilaahay jacaylkiisa walisaanuka carabkaaguna ha ka buuxsamo bidikrihi cuskaad ilaahay xusayso iyo wlistibshaari wاlfaraxi wاsuruuri biaxkaamihi waxikamihi subxaanah iyo ku bushaaraysadka iyo faraxa lagu farxaayo biaxkaamihi ilaahay markaa xukumadiisa iyo waxikamihi xikmooyinkiisa subxaanahu ilahay xumaan ka dheeraay waxa uu tilmaamaya in ilaahay muraaqabo lagu sameeyo waxay markaa selafka odhan jireen laa tajcal illaha ahwana annaadiriina ilayk ilahay ha ka yeelin cid ku eegta cidda kuugu liidata qofku hadduu ogaado yani inay dadku arkayaan waxaa laga yaabaa xumaanaha qaarkood inuu iska daayo aanu la iman yani dadka isaga oo markaa ka xishoonaya daraaddeed ilahay in laga xishoodo ayaa ka mudnaansho badan xadiis waxaa ku saaro istaxi illaha kama tastaxi rajula min saalixi cashiiratika laa yufaariquka ilahay waxaad uga xishootaa sidaad uga xishoonayso nin markaa waxa weeye cashiiradaada iyo qoladaada kuwooda wan wanaagsan ka mida oo aan marnaba kaa tegaynin ee mar walba kula jooga sidaad uga xishoon lahayd si lamida ilahay uga xishood bimacnaa nin weyn oo markaa waxa weeye weliba qaraaba aad tihiin oo saalix oo wanaagsan oo maamuus iyo qadarin agtaada ku leh hadaad og tahay inuu ku arkaayo waxaa laga yaaba marka waxyaalo badan oo xumaanaa inaad kala gabato dee marka waxa weeye aanu qofkii ku arkayn aynay dad ku arkayn ilahay baa ku arkaya marka ilaahay ka xishood oo markaa qadar muraaqabadii markaa noocaas oo kale ay noqonaysa cabsida iyo rajada labadabana waa in la kulansadaa oo ilahay cadaabkiisa waa in laga baqaa naxariistiisana waa in la rajeeya urja hawaabahu waxdar ciqaabahu xataa takuna kaban lahu qalbaani ayuu qaxdaani ku odhanayaa nuunyadiisa ilaahay hawaabkiisa rajee ciqaabkiisana kabaq markaa qalbiga laba nus ka dhigo intaad sidaa u kala badho badhna cabsidaad cadaabka ilaahay kaga baqanaysa geli barhka kalena rajadaad rajaynaysa ilahay naxariistiisa geli xataa takuuna kaman lahu qalbaani ilaa aad ka noqonayso sidii mid laba qalbi leho qalbina ku baqaya qalbina ku rajaynaya sidaasoo kale ilahay xaalkaa ku shabahayo marka khawfka iyo rajaaga labadaba waa in lala yimaada inahu laa yayasu min rawxi illahi ila alqawmu alkaafiruun naxariista ilahay kama quustaan qolo gaala a mooyaane cid kale qolo gaala a mooyaane cid kale naxariista ilahay kama quusato afaaminuu makr allah falaa ya'manu makr allahi ila alqawmu alkhaasiruun yani waxa weeye dhagarta ilahayna waxaa ka aamin noqota oo ilaahay cadaabkiisa ka baqi waaya duul khasaaray marka waxa weeye labadaa waa inuu markaa qofku u kulansadaa culamada qaarkood waxay yidhahdeen khawfka iyo rajaaga labada waa in la isla ekaysiya cabsida uu ilahay cadaabkiisa ka baqanaya waxay ka qabanaysaa macaasida rajada uu naxariista ilahay rajaynayaana waxay ku xambaaraysaa daacaadka iyo khayrka inuu farabadsado culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen fii xaali sixa qofku markuu caafimaadka qabo labada cabsida ha yaro badiyo uu ilaahay marka cadaabkiisa ka baqanaayo oo cabsida iyo khawfka qalbigiisa ku jira ha ka farabato rajada uu ilahay naxariistiisa rajaynayo xaaladda laakiin uu xanuunsanayo wuxuu markaa haalib yeelayaa bay yidhaahdeen rajada laa yamuutana axadukum ila wahuwa yuxsinu danna birabbih sida xadiiska saxiixa ugu camal falo oo ilaahay malaha uu ka malaysanayo o u wanaajiyo xaaladda uu xanuunsanayo inuu rajada farabadiya culamada qayb ka midna saasay yihahdeen ibnu cusaymiin isagu weji kalu arjaxayaayo wuxuu odhanayaa xaaladda uu daaco iyo khayr qofku la imanayo rajada ha badiyo xaaladda uu macsi la imanayana khawfka iyo cabsida ha badiyo wejigaasu isaguna arjaxaya lakin waxa macruuf ahaa cala kulli xaal yani wejiga dhexe aynu markaa sheegnay ayaa waxa wey macruuf ahaa marka wejigan kalena waxa weeye uu sheegaya ibnu cuthaymiinna waa weji markaa xaysu nathar haddii la eego yani waxa wey qawiya wey marka qofku haddii waxa weeye daaco iyo khayr isagaan la imanayn haddana uu iska rajeeyo taasi waxay noqonaysaa tamani laysa biamaniyikum walaa amaniyi ahli lkitaab man yacmal su-an yujza bih sidaa idinku iska jeclaysanaysaan noqon maysa umuuruhu sida ahlu kitaabku iska jeclaysanayaana ma noqonayso kii xumaan la yimaada gaal iyo muslimkuu doonaba ha noqdee yujza bihi waa laga abaalmarinaya marka waxa weeye ididiiro markaa faariqo iska maran inuu qofku iskala yimaado maaha taas waxay noqonaysaa huruur oo qofku markaa kadsoomay oo shaydaankii kadiyey noocaasay noqonaysaa isagoo qofkii aan khayr iyo wanaag la imanayn hadduu markaa naxariista ilahay iska rajaysto iska qoondaystana wuxuu ka dhigan yahay xaalkiisu sidii ruux markaa iska qoondaystay inuu ubad yeelanayo isagaan guursan oo inay beeru usoo go-ayso iska qoondaystay isagoo waxa wey aan waxba beeran alla xilligii waxa wey dadku markaa beerta ay soo goosanayeen bay gaadhay beertii waa isoo go-aysa maxaa kusoo gaamaada waxba beertay taasoo kale u shabahaa baa li taasoo kale ayuu shabx ku leeyahay qofku waxa weeye waa inuu markaa jirhkiisa oo dhan qalban waqaalaban ظaahiran wa batinan waa inuu xagga ilahay ula jeestaa ilahay waxa u yihi udkuluu fi silmi kaafa islaamnimada gala laba siyood baa loo fasiray in la yidhaahdo sharaaicda islaamka yani xaalay dhammaanteed tahay gala oo la wada kaalaya ama xaalay idinku dhantihiin oo kulligiin aad tihiin oo jidhkiini qayb ayna ka tegin oo qayb ka mida shareecada aydaan gelin jidhkiina qayb ka midana ayna banaanka ka joogin sidaana waa loo fatraa markaas aqbil cala allahi bikuliyati walyamtali qalbuka bimaxabatih qalbigaaguna ha ka buuxsamo ilahay markaa jacaylkiisa aada jeclaanayso axibu allaha bikuli quluubikum asar waxaa markaysa waxaa ku timi yani ilahay kuka jeclaada qalbiyadiin oo dhan saxaabada qaarkood waxaa laga sheegay inay yidhahdeen axibu allaha bikuli quluubikum carabkaaguna waxa weeye ilaahay xuskiisa ha ka buuxsamo ninkii saxaabiga markuu nebiga u yimid sala allahu alayh wasalam ee ku yihi ina sharaa'ic alislaami qad kasurat calaya sharaa'icda islaamku way igu fara badatee waxaan qabsado bal hadda ii sheego aan ku dhego qaala laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah carabkaagu ka suuli maayo yacni yaanu ka suulin carabkaagu yaanu ka suulin inuu ka qoyan yahay ilahay xuskiisa bimacnaa waxa wey xuska ilaahay uun aada xusayso had iyo jeer wad wlistibshaari walfaraxi wasuruuri biaxkaamihi wa xikamihi iyo waxa weeye qalbigaagu ha ka buxsamo bushaaraysi iyo farax ilaahay waxa weeye xukunkiisa xukumadiisa iyo xikmooyinkiisa aada ku farxayso qul bifadli illahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun yani ilahay waxa weeye fadligiisa iyo naxariistiisa waa in lagu farxaa sharaa'icdiisa uu soo dejiyeyna sharcigiisa uu soo dejiyeyna waxay tahay waa ilahay fadligiisa iyo naxariistiisi khafd ljanaaxi qodobka shanaad khafd ljanaaxi wa nabd lkhuyalaai walkibriya in waxa weeye xadiidkaas tilmaamaya istaxi lah kama tastaxi rajula min saalixi cashiratika laa yufaariqu ahlucilmiga qaarkood waa quweeyeen sheekhulalbani baana ka mid ah khafd ljanaaxi in garabka markaa hoos loo dhigo wa nabd lkhuyalaai walkibriya isqaadqaadka iyo waxa weeye kibirkana in la tuuro taxalla biaadaabi nafs aadaabta ay naftu leedahay isku qurxi oo min alcafaafi dhowrsooni ah waalxilmi dulqaad ah waasabri sabir ah watawaaduci lilxaqi xaqa inaad isu dhulligto ah wa sukuuni daa'iri yani shimbirkaagu inuu xasilo ah oo min alwaqaari yani marka waxa weeye uu la xasilo degenaansho daraaddeed iyo warasaanati rasiinnimadu waxa iyaduna waxa weeye waa miisaanka inaad yacay miisaan leedahay aan ruux fudfudud ahayn waraaqoo kale aanu noqon wa khafd iljanaaxi yani garabkaaga inaad hoos u dhigto ahaatay mutaxamilan xaala tahay markaa mid yani xambaaranaya dulla tacalumi yani waxbarashadu cilmiga la baranayaa dulliga ay leedahay adoo u dulqaadanaya oo tuurta u ridanaya licizzati nafsi ay lizati cilmi ay liajli cizati lcilmi yani marka waxa weeye sharafta uu cilmigu leeyahay daraadii aada ugu dulqaadanayso waxbarashadu dulliga ay leedahay daliilan lilxaqi daliilan lilxaqi aada tahay waxaad isku qurxinaysaa aadaabta nafta xaalaad tahay mutaxamilan xaalaad tahay daliilan lilxaqi xaqa mid u dullaysan aad tahay waxa uu tilmaamayaa in waxa weeye aadaabta wanaagsan in lagu dadaalo waxaa ka mid a xumaanta in laga dhowrsoonaado xumaanta in laga dhowrsoonaado waxaa ka mid a dulqaadka ayaa ka mid ah la dulqaato qofkii wax kaga caraysiya waayi maayo waa inuu markaa waxawa dulqaataa iyo sabirka inuu la yimaado oo u sabro sabirka hadday tahay asabru calى طaacati اllah wاsabru can macصiyati اllah wاsabru calى اlmasaa'ib saddexda nooce sabirka mid walba waa inuu ku dadaala inuu طaacaadka iyo khayrka ku sabro oo taacadii waxay leedahay dhib marka dhibaatada ay leedahay waa inuu ku adkaystaa macaasida iyo xumaanta inuu ka sabro ka adkaysto masaa'ibta iyo dhibaatooyinka ku imanaya ee la soo darsayana inuu ku sabro inama yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaaba sabirka aad iyo aad baa loo amaanay kuwa sabra abaalmarintooda waxaa loogu dhamaystiraa xisaab la-aan bimacnaa waxaa laga tilmaamaya xisaab fara badan baa marka yani waxaan leeyahay abaalmarin marka waxa badan ayaa laga siiya ajar fara badan ajar fara badan ayaa laga siiya tawaaduca inuu xaqa qofku markaa isu duldhigo oo ciddii xaq u sheegtaba inuu ka qaato walow cid marka waxaway ka liidataa ama cilmigiisoo kale aan lahayni hadday xataa xaqa u sheegto waa inaanu ka santaagin aan odhan man anta adigu kumaa tahay si aad wax igu sheegtay adoo kale wax ii sheegi karaa waa inuu markaa isu duldhigaa oo ciddii xaqa u sheegtaba xaqu waa casiiz waa inuu ka aqbalaa alxikmatu daalat lmumini ana wajadaha fahuwa axaqu biha nabiga waa laga soo wariyey sala allahu alay wasalam lakin kama afsixin lakin waa xikma xikmatu min alxikam wey xikmadu waxa weeye qofka muuminka ah baadidii ka maqnayd uu raadinayo meeshuu ka helaba waa qaadanaya meeshuu ka helaba waa qaadanaya marka ruuxii waxa weeye isdhulligana ilahay sare u qaadaa ruuxii iskibriyana ilahay hoos buu dhigaa hadduu qofku iskibriyo oo sare isu qaado oo waxa weeye markaa uu sare isu qaad qaado ilahay waa fashiriyaa hoos baana u dhigaa marka waxa weye darajo kasta oo sarayso la siiyo waa inaanu markaa kibrinoo isqaadqaadin aanu dadka yasin aanu xaqa ka kibrin oo xaqa daaficin xaqa markaa yani diidin kibirkuna waxa weeye albaaru yani waxa wey baطru lxaqi wa kamdu nnaas siduu nabigu ku fasiray sala allahu alayh wasalam wa xaqoo la aqbali waayo iyo dadkoo la xaqiro oo la yaso sukuun aa'ir waxaa looga jeedaa qofkii markaa inuu noqdo qof degan oo aan qof aan fudfudayn inuu noqdo ee qof degan inuu noqdo oo miisaan leh waasa saxaabada marka ay yidhaahdeen waktiyada qaarkood marka waxa weye wacdiyadii ay dhegaysanayaan yani aad bay u deganaayeen haddii shimbir markaa madaxa ka saaran yahay shimbirkaasi ma duuleen siday u xasiloon yihiin siday u xasiloon yihiin daraadeed marka waxa weeye si miisaan leh inuu markaa qofkii markaa miisaan markaa u yeesho oo uu markaa yani noqdo ruux markaa degan waa kii markaa yani shaacirka soomaaliyeed uu yidhi wax fududi faa'iido ma leh faras mooyaane bal fariiso wal alfaadumay waxbaan ku fasirayaan bimacnaa wax lagu ammaanay fudfudaydka faras baa jira ashyaada kale lakin waxaa lagu ammaanaa yani miisaanka iyo culayska ayaa lagu ammaanaa marka waxa weeye waa in markaa tawaaduc iyo isdhuldhig iyo miisaan waa inuu leeyahay saas yadaa waa inu khafduljanaxna waata layn amray oo khaasatan dadka mu'miniinta in markaa garabka loo dabciyo bimacnaa loo tawaaduco la isu dhuldhigo aayaadka qur-aanka ayaa laynagu amray waa inuu qofku u dulqaataa tacliimtu dhibta ay leedahay iyo dulliga ay leedahay oo waxaa dhici karta yani waxa weeye dhibaato badan in cilmiga ay kala kulanto barashada uu baranayo cilmigu wuxuu keensanaya waktiyada qaarkood dee waxa weeye in yani markaa noocan ma cid xataa waxaweye ka cilmi hooseysa baababka qaarkood inuu xataa wax ka faa'idaysto ayuu keensanaya marka waxa weeye waxyaalaha noocaas oo kale waa inuu dulqaata waxaa dhici karta ruuxii wax u dhigaya laftiisa inuu ku kakanaado oo dabeecadiisa marka ay noqoto dabeecadii waxay yani markaa ku adadag dee hadduu ka cadhoodo ka tago waxay taasina markaa noqonaysaa in cilmi markaas sheego waxaa la yidhahda acmash baa xoogaa markaysa markaa waa dabeecaddiisa yaro adayg baa ku jirtay ba la yidhi markaasaa waxaa la yidhi laba nin baa markaa uu iman jiray labadii nin baa markaysaga waxa cilmi xadiis bay ka qaadan jireen maalin dambo nin u cadhooday ninkii baa iskaga tegey markaasu me ninkii talo xagu ka dhacay markaasaa la de waa hadduu cadhooto wuu iska tegey marka waxa uu yidhi nacas weeyaan bui wax anfacaya hadduu akhlaaq xumadayda kaga tago isaga anfacayey dabeecadayda oo xun daraaddeed hadduu uga tago nacas weeyaan bui hadalka hadal la mida ayaa laga soo naqliyaa sufyaan isaguna inuu yihi waxa weeye waa nacasiyo yani idinkoo kale ah haddii wixii anfacaya ay uga tagaan dabeecaddaydu xumaanta ay xun tahay ay uga tagaan yani nacasiyo weeyaan bui candantoodiiba ilaalin yani dhibtaa waxa weeye iyo akhlaaqda adag ee laga yaabo waktiyada qaarkood ciddii wax u dhigaysa inay kala kulanto qofkii kala soo daristo yani cilmigu wuxuu ku jiraa yani gaadiidka uu qofku cilmiga u gaadiidayo inuu u dulqaato oo u liqo oo ruuxaas haddana inuu maalo markaa uu ku dadaalo imaamu shaafici baa waxa uu yihi siduu khatiib albakhdadi uu kusoo warinaya faqih almutafaqih laa yatlubu axadu hada alcilma bilmulki wacizi nafsi fayuflix qof waxa weeye cilmigan markaa doona oo yani markaa boqortinimo iyo naf markaa cize iyo sharaf leh ku doonaa ma jiro oo dabeedna liibaana yani boqortinimo iyo marka waxa naf markaa yani sharaf leh ruux cilmi ku doona oo dabeed markaa liibaanaaba ma jira bu walakin man طalabahu biduli nafsi wabayq اlcayshi wakhidmat اlculamaai aflax ayeeshe kii waxa weeye cilmiga doona oo nafta marka waxa weeye dulliga dulliga ay naftu dulloobaysa ku doona iyo nolosha cidhiidhiga ah ee maciishadu cidhiidhiga ku tahay iyo culama culamada markaa khidmaynta uu khidmaynayo u shaqaynayo ee u adeegayo aslaxa kaasi waa liibaan alfaqih walmutafaqih ayuu kusoo warinaya khatiib albakhdadi waxaana filaya sanadkeedana inay quweeyeen sanadkii asalkaa lagu soo wariyey marka waxa weye ala kuli xaal yani marka waxa weeye dullu tacalum waa inuu markaa qofku ku dadaala oo waxa weeye dullu tacalum wuxuu keensanayaa inaanu cilmigii ka xishoon iyo waxbarashadii haddii is yidhahdo qofku waxa wey su-aasha haddaad dadka weydiiso ama markaa su-aasha macalin ku celiso ama shaykha yani waxaa la ohanaya warkan fahm adag ah waxba ma fahmi masaaisha noocaasoo kale suu garan waayo oo iska aamuso dee jahligiibu ku baaqi noqonaya laakiin halkaa waxa weeye hadda waa yani markaa ma fahmine markaa halay jilciyo yani waxa weeye dee waa loo jilcinaya waatay soomaalidu yidhahdaan nacasnime mar walba joogta iyo nacasnime mar joogta waxaa la qaatay mid mar joogta haddii lagu yidhahdo markaa waa war waxaa garan maayo miya ama waxa weeye say ka tahay de waad ka baxday lagu jilciyo dabeedna markaa garatay laakiin haddii kale jahligii sidiibu ku haysaa waad ku jirtaa waad ka xishootayna cilmigii markaa inaad doonto laa yatacalamu alcilma mustaxil walaa mustakbir waatuu markaa yani uu yihi yaxya bn abi kasiir baan filaya cilmiga laba ma bartaan may waa ka laba tan kalena waa jiray yani cilmiga ma bartaan yani laba qof ruuxa marka waxa weye iskibriya iyo ruuxa marka waxa weeye yani xushooda labadaasi waxa wey midna marka cilmiga ma barto adigu axad salaf buu ahaa waxaan moodaya yaxya ibnu abu kasiir inuu ahaa calaa kulli xaal axad salaf ayaa saas yadaa yidhi wa calayhi faxdar marka waxa weeye sukuun طaa'il markuu leeyahy waqaarka iyo waxyaalaha noocaas ah waxaa soo guda gelaya inaanu waxa weeye markaa qosalkiisa iyo markaa gahgahdiisa inaynay fara badan waayo marka waxa weya yani waqaarka iyo deganaanshihi bay ka hor imanaysa tabasumka waa inu aada u farabadiyaa laakin marka gahgahda waa inu marka waxa wey arrinka noocaas aada isaga ilaaliya inaanay fara badan waxaa nabiga sala allahu alayh wasalam laga soo wariyey laa tuksir adaxik faina kasrata adaxiki tumiitu lqalba yani waxa weeye qosalka ha farabadin waxaa loo jeedaa qosalka gahgahda ah faina kasrata adaxiki maxaa yeelay qosalka farabadnaanshihiisu tumiitu lqalba qalbiga ayay dilaysaa sheekh albani waxa uu ku saxiixinaya saxiix aljaamica cabdillahi ibn cabaas waxa uu yihi zalagtu aaliban facazaztu matluuban markaan cilmiga baranayey yani waxa weye waa dulloobay buuri bimacnaa cilmigaan isu duleeyey markii dambe waxaa noqday markii cilmiga layga layga doonayey inaan noqday cadiid sida qaarkood intuu soo dheemaalo ayuu waxa weeye markuu cilmiga doonayey ayuu guryaha ansaarta guri ka midu iska hor fadhiistaa wuxuu sugayaa salaada casar markuu u soo baxo inuu markaa dabeedna halkaa intuu ku salaamo uu sii raaco oo markaa dabeedna markaa wax weydiiyo oo cilmi ka qaato markuu ruuxii soo baxo yani saxaabadii marka waxa weeye saxaabi ka mid a ansaarta ahaa markuu soo baxo ayaa waxay arkaan nebiga sala allahu alayh wasalam in adeerkii rum oo yani hortiisa fadhiya markaasi cabdillahi maxaa kugu dhacay maxaad igu garaaci weydi markaasuu may waxa weeye marka waxaan kugu garaaci waayey ixtiraamaan ku ixtiraamayaan kugu garaaci waayey markaas waxa weye raaci jiray saasu dabeedna markaa cilmiga yani ku qaadan jiray wa calayhi faxdar nawaaqida hadihi laadaab saa marka lagu socdo faxdar waxaad ka digtoonaataa nawaaqida hadihi laadaabi aadaabta waxyaalaha ka hor imanaya ee burinaya fainaha maca alismi tuqiimu cala nafsika shaahida cala ana fi lcaqli cilatan maxaa yeelay waxyaalaha marka aadaabta kullidiga ay dembiga lagu dembaabayo la jirkeeda tuqiimu waxay oogeysaa calaa nafsika naftaada ay kusoo oogeysaa shaahidan markhaati kugu markhaati furaya cala ana fi lcaqli cilatan caqligaaga inay marka waxa weeye ciladi ku jirto bimacnaa xanuun ku jiro bimacnaa waxa weya inay iliidasha ku jirto wa calaa xirmaanin min alcilmi waalcamal waxay kaloo marka waxa wey ku markhaati kacaysaa yani waxa weeye qatanaan aad ka qatanta oo ka madhan tahay cilmiga iyo camalka labadaba fa iyaaka waalkhuyalaa'a waxaan kaaga digayaa yani waxa kibirka la qaadqaadka la yidhahdo bimacnaa taas waxa wey kadigtoona ka digtoonow fainahu nifaaqun wa kibriya isqaadqaadka waxyaalaha layaa la isqaadqaadaa nifaaqun munaafaqnimo weeye wa kibriyaun kibir weeye waqad balaga min shiddati tawaqi minhu cinda salafi mablagan waxay ka gaadhay min shiddati tawaqi iska ilaalinta la iska ilaalinayo daraanshaheedu minhu markaa khuyalaga la iska ilaalinayo cinda salafi salafka agtooda mablagan meel bay ka gaadhay yani sifadii baa la xadfay ay mablagan cadiima yani meel weyn bay ka gaadhay wa min daqiiqihi waxyaalaha marka waxa weeye daqiiq waa waxa marka yani yar baa la yidhahdaa waxyaalahooda yaryarna waxaa ka mid a ee tilmaamaya inay iska ilaalin jireen maa asnadahu dahabiyu dahabi wuxuu markaa yani uu soo wariyey oo fi tarjumati camr bn aswad alcansi uu ku soo wariyey almutawafى fi khilaafati cabdilmalik bni marwan raximah llahu tacaala camr bn aswad kaas oo markaa dhintay khilaafadii cabdilmalik bni marwan annahu camr bn aswad kaana ida kharaja min almasjidi wuxuu ahaa masaajidka markuu ka baxo qabada biyamiinihi cala shimaali midigtiisu wuxuu ku qaban jiray bidixdiisa labada gacmood buu issaari jiray deedna isagoo labadii gacmood isku haya ayuu deedna sidaa ku socon jiray fasuila can dalik markaasaa taa la weydiiyey markaasaa labada gacmood maxaad isu saaraysaa faqaala makhaafata an tunaafiqa yadii waxaan isu saarayaa buu ihi gacantaydu inay munaafiqayso ayaan ka baqaya qultu yumsikuhaa khawfa min an yaqtula biyadihi fii mishyatihi faina dalika min alkhuyala waxaan idhi buu yihi yumsikuhaa waa qabanaya gacantiisa khawfan min an yaqtura biyadi fii mishiyati in waxa weeye gacmihiisa yani adigu si waxa weeye markaa yani kibir kibir leh oo kale inuu usocdo oo isu ruxo taas baqasho uu ka baqanayo ayuu gacantiisa u qabanaya an yaktura biyadihi waxaa looga jeedaa gacantiisa markaa waa inuu uwalhiyo si kibir leh siduu isu xoodaye ee markaa gacmaha u walhinayo fii mishyatii qaabka u soconaya faina dalika min alkhuyala taasi waxay ka mid tahay yani markaa isqaadqaadka ama kibirkay ka mid tahay wahada alcaaridu carada lilcansiy raximah llahu tacaala yani waxa weeye waxaa yani qalbigiisa kusoo dhacay ee markaa kusoo dariyey ee is yidhi armay marka waxa weeye kibir soo gala carada lilcansiyi sheikha markaa camr bn aswad alcansi la odhan jiray waa usoo dariday bimacnaa qalbigiisa markaa khaatir noocaasi kusoo dhacay armaysaa noqotaa raximah llahu tacaala waxdar ja aljawaabira waxdar ka digtoonow jaa aljabaabirati kuwa marka waxa weeye jabaabirada ah ee laynta badan cudurkooda ka digtoonow alkibra kibirka waxaa layaha ka digtoonow faina alkibra walxirsa walxasada awalu dambin cusiya allahu bihi kibirka iyo dadaalka markaa lagu dadaalo dadaalka badane adduunyada lagu dadaalaa iyo xasadku waa dembigii ugu horeeyey ilaahay lagu caasiyey ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa ay biictibaari maa calimna waxaynu markaa dunuubta aynu garanayno biictibaari maa naclam waxaynu ogsoonnahay marka laga eego ayuu dembigii ugu horeeyey yahay marka waxa weeye waxaa dhici karta dunuub kaloo aan laynooga qisoono ka horeysay inay jirtay ayaa dhici karta buu markaa tilmaamaya marka inta laynoo sheegay waa dembigii ugu horreysay ee ilahay lagu caasiyey dembigii ugu horreeyey ee ilahay lagu caasiyey fatataawuluka calaa mucallimika kibriyaaun fatataawuluka ku dheerarsadkaagu aad ku dheerarsanaysa ee iska bidayso calaa mucallimika mucallimkaaga wax ku baraya aad ku dheerarsanaysaa kibriyaaun kibir weeye wastinkaafuka ka santaagaaga aad ka santaagayso canman yufiiduka ka wax kuu faa'iidaynaya oo minman huwa duunaka ciddii ka hoosaysay ahaatayna kibriyaaun iyaduna kibir weeye wa taqsiiruka ka gaabintaada can ilcamali bilcilmi cilmiga inaad inaad ku camal fasho aad ka gaabinaysaa xam'atu kibrin yacni waxa weeye waa markaa waxa weeye waa siifadii markaa kibirka ayuu leeyahay iyo urtii kibirka ayuu leeyahay xamada waxaa loo isticmaalaa shaygu waxa weeye marka uu ur yeesho marka yani xoogaha marka waxa weeye urow yeesho yani sida dhoobada markaysa markaa yaro suucday oo kale yani ayaa la yidhahdaa marka xamatu kibrin waxaa looga jeedaa yani waxa weeye marka urtii ama qarmuunkii markaa kibirka ayay leedahay ayaa ku sugan wa cunwaanu xirmaanin yacni khayrkii waxa weeye markaa cilmiga iyo camalkaba ku saabsanaa oo qofka laga qadiyey yacni cunwaankeedii wey bimacnaa waa wixii ugu horreeyey ila cunwaanka shaygu waa ugu horreeya cunwaan iyo cinwaan iyo cunyaan mid walba waa la yidhaha calwaanna waa la yidhahda lugat lcarab intaba waa loo isticmaala alcilmu xarbun lilfata lmutacaali kasayli xarbun lilmakani alcaali leanna wuxuu sheegay beyt shicir baxru kaamila waxa uu yihi alcilmu cilmigu xarbun yani dagaal buu la yahay marka mid yani kullidiya oo la dagaalamaya oo ka hor jeeda lilfata lmutacaali wiilka isi sarraysiiya cilmigu liddi buu ku yahay liddi ayuu ku yahay isuma iman karaa kasayli xarbun lilmakani alcaali sida daadkuba liddi ugu yahay meesha sarraysa oo meel koraysa aan daad u korin oo biyo sara tegay dee lama arag ba la yidhi dee hadda asbaab lagu sarraysiya waa jiraan laakin waxaway sidooda uma sara tagaan biyuhu sida waxa weye meesha sarraysa biyuhu aynay u korin caadatan ayaan cilmiguna wiilka isi sarraysiiya aan cilmi markaa wax la yidhahdo aan u yeelan waxa uu tilmaamayaa sheikhu in waxa weeye waxaa kibirka la yidhahdo aada la isaga ilaaliyo aadaabtaana waxyaalaha kulidigaa in lala yimaado kibirka waxaa la yidhahdana markaa khatar buu cilmiga ku yahay oo ruuxa marka waxa weeye de mutakabirka ahi yani cilmi baran maayo cilmi baran maayo marka sidaas aawadeed kibirkii waxaa soo gudagelaya inuu waxa weeye ciddii ka hooseysay ee ka cilmiga yaray hadday wax ku baraarujiso oo u faa'iidayso inuu ganabka ku dhufto oo diido waxa weeye taasi waa kibir waayo waa baطru lxaq nooc kibirkii ka mida nooc kibirkii ka mida wey wastinkaafuka canman yufiiduka miman huwa dunaka kibriyaaun marka xaqa waxa weye ciddii kuu sheegta haddaad waxaa xaqnimo u garatay waa inaan uga tegin cidda ii sheegtay baa sidan iyo sidan ah waa inaan uga tegin yani waxa weeye ruuxii markaa xataa isagu qalloocnaa ee aan qumanayn hadduu wax xaqa sheego oo xaqnimadiisun aad garato shaygaasi inuu xaq yahay looga tegi maayo cidda sheegtay baa sidan waxa weye xaqi waa in la qaataa waajibku waa saas wey nabigu sal allahu alay wasalam abu hurayre wuxuu ku yihi laqad sadaqaka qad sadaqaka wahuwa kaduub rub buu kuu sheegay isagoo been badana ah shaydaankii marka u yimi yani masal uu sheegay marka rub buu kuu sheegay bui isagoo been badana ah marka loogama tegayo shayga xaqa ah cidda sheegtayba marka waxa weeye khayrlaawo ah lakin taasi ma faa'iideynayso in marka hore cid khayrlaawaa cilmiga laga doonanayo ama la odhanayo markaa shayaaiin iyo marka waxa yahuud baan cilmi ka qaadanaya lakin haddii wixii markaa la garanayo waxaas inuu xaq yahay in looga tago shaytaan baa sheegay ama yahuudi baa sheegay maaha waa haddii la garanayo waxaas inuu xaq yahay xaq waa in sidiisa loo aqbalaayo la qaataa lagamana daliishan karo marka xadiidkaas in la yidhahdo ahlulbidca baan marka cilmi u dooranaya waayo marka waxa way xadiiska de waxa ku jira daliil kuu tilmaamaya inuu run sheegay laakin waxa weeye de in sidiisa marka waxa wey laysaga qaadanaya maa marka waxa weeye cilmiga iyo kibirku saas yadaa bayna marka u kulmi karayn marka kibirka waxaa la yidhahdo aad iyo aad in laysaga jiro wey baydka ma garanayo kolle cid tidhi laakiin isagoo nasr laga dhigay buu markaa shekhulislam ibnu taymiya majmuc fatawa ku sheegaa majaladka toddobaad ou yidhahda faina alcilma xarbun lilmutacaali kama ana asayla xarbun lilmakani alcaali nasr ahaan buu markaa u sheegaa kaanahu inu beytka iqtibaasayo lakin cidda markaa tidhi kolley garan maayo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfirka atub ilayk alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allahu calى muxamadi wcalى ali muxamed qala lmusanifu xafidahu llah فالزم رحمك الله اللسوق إلى الأرض والإزراع على نفسك وهضمها ومراغمتها wuxuu yidhi laazim ilaahay ha ku naxariistee allusuuqa ila alardi dhulka inaad isku dhejiso oo bimacnaa isdhul dhigto iyo walisraa'a calaa nafsik naftaada inaad xaqirto iyo wahadmaha qadarka naftaada inaad hoos u dhigto oo aada isisheesho oo qadarka naftaada aada hoosaysiiso oad ku tiriso inay wax hooseeyo tahay wa muraaqamata inaad naftaada cabiidiso oo bimacnaa ku yani cabiidiso oo ku kalifto tawaaduca cinda alistishrafi likibriyaain aw khatrasatin markaad waxa weeye yani u banbaxdo likibriyaain markaa kibir bimacnaa naftii aad ka dareento xoogaha sare suqaada aw khatrasatin khadrasada qudheedu waa kibirka iyo iscajabinta ayaa la yidhahdaa aw khatrasatin ama markaa kibir iyo markaa waxawy iscajabin aada isla yaabto aw xibu duhuurin ama markaa yani muuqasho marka aada muuqato aada jeclaysato taasoo kale aada u banbaxdo aw cujbin ama marka iscajabin aada markaa u banbaxdo bimacnaa waxyaalaha noocaas markay naftaada kusoo dhacaan oo sifooyinkaa xunxun ahi marka lafteeda waxaad naftaada ku cabiidisaa isdhuldhiga ونحو ذلك من آفاaت العلم القاتلة لh المdhiبة لhybته iyo صفooyinka qaar kale oo la mid ah markay naftaada u banbaxdo oo min آفاaت العilmi waxyaalaha markaa cilmiga dhibaateeya ka mida الqاatilati lahu cilmiga dilaaya اlmdhibaةi lhaybatihi haybadiisa tagsiinaaya اlmطفiaةi linuurihi nuurkiisa baktinaaya صifooyinkaa xunxun markay naftaada kusoo dhacdo tawaaduca waxaa la yidhaha naftaada ku cabiidi isdhuldhiga wakulama sdadta cilman markastaad cilmi kororsato aw rifcatan fii wilaayatin ama korayn madaxtinimo iyo wax lamida aad ku korayso aada kororsato talzam dalik taa laazim tuxris waxaad markaa yacni helaysaa oo aada weelaynaysaa sacaadatan cudma liibaan markaa weynaansho badan waa maqaaman yaqbituka calayhi nnaas iyo marka waxa weeye meel yani markaa maqaam bimacnaa darajo ay dadku kugu markaa kugu kantaan oo bimacnaa ay jeclaystaan taasaad markaa heli doontaa darajo dadku marka ay jantaan ama marka ay kantaan ayaad markaa heli doontaa وعn cbdاللhi بن الإmam الxujaة الraawiyaةi fi kutub الsiتة sheikha markaa cabdilaahi la ohan jiray ee shiikha imaamka ahaa ee siqada ahaa ee lagu kalsoonaa ee kutubta lixda aba wax ku warin jirayna uu dhalay sheikhaasoo la odhan jiray bakri bn cabdillaahi almudani raximahum اllahu labadoodaba ilaahay u naxariistee waxa uu yihi cabdullaahi qaala samictu insana yuxadiث can abi waxaan maqlay qof ka sheekaynaya aabbahay annahu kaana waaqifan bicarafata inuu carafo taagnaa bakri bni cabdillaah faraqa markaasuu waxa weeye cabsooday oo waxaa markaa yani qalbi jileec ayaa haleelay xaaladdaas qalbi jileec baa ku dhacay qalbigiisu khushuucay faqaala markaasuu wuxu uhi lawlaa anii fiihim haddii lala yahay inaan ku jiro haddii lala yahay laqultu qad gufira lahum waxaan odhan lahaa waa loo dembi dhaafay laakiin mar haddaan aniguba ku jiro kolle waa dhici kartaa qaar aan loo dembi dhaafin inay jiraan oo daamba waa ku jiraan waxaanan filanayaa inaan markaa lay dembi dhaafin kharajahu dahabiyu dahabi baa soo saaray uma qaala markaasuu wuxuu yidhi dahabi qultu kadalika yanbagii lilcabdi an yusriya calaa nafsihi wayahdimaha saasoo kale waxa u haboon xaaladaasoo kale waxaa u haboon ama saasoo kale waxaa u haboon yambagii lilcabdi qofka waxaa u haboon addoonka ah an yusriya calaa nafsihi naftiisa inuu xaqiro wayahdimaha qadarka naftiisa uu hoos u dhigo ayaa markaa u haboon sheikhu waxa uu tilmaamayaa tawaaduca iyo in isdhuldhiga aada loogu dadaalo oo waxyaalaha nafta ku abuuran ee kibirka iyo iscajabinta iyo muuqadka in la jeclaado iyo waxyaalaha noocaasa in aada iyo aada la ysaga ilaaliyo waayo waxyaalahaasi cilmiga waa dhibaataynayaan waana markaysa waxa dembina markaa waa leeyihiin dembina waa leeyihiin oo kibirka dembigiisuna waa wen yahay marka adilo badanna waa ku soo aroortay qofkana khayr lama waafajiyo intuu markaa kibirsan yahay saasrifu can aayaatihi aladiina yatakabbaruuna fi lardi bigayri ilxaq marka waxa weeye in aayaadka iyo fahamka marka uu fahmayo iyo camalfalka uu ku camalfalayo in la seejinayo ciddii kibirta ayaa aayadda markaa laga qaadanaya oo inoo tilmaamaysa waata kale qofku markuu issarraysiiyo waxaa markaa lagu ciqaabaa in hoos loo dhigo hoos loo dhigo hadduu cilmi isku sarraysiiyo waxa marka waxa weeye waa la fadeexadiyaayo yacni markaa hoos baa loo dhigaa qadarkiisa oo waa la kashifaa oo waxa weeye in markaa cilmiga marka uu isku sarraysiinayo inaanu markaa cilmi markaa yani saasa lahayn ayaa markaa dadka loo muujiya oo waa la fadeexadiya marka waxa weeye qofku markaa inuu iskibriyo yani ma ahe kibirku aada iyo aad buu markaa udhibaato badan yahay kibirku aad buu udhibaato badan yahay wakadalika marka waxa weeye iscajabinta iyo markaa saasna iyaguna waa saas si la-eg iyaguna waa saas si la-eg weeyaan waxaa weliba axaadiista kusoo aroortay aakhire waxaa lasoo saaraa dadka mutakabiriinta iskibriya iyaga oo yani quraanjada la la-eg baa lasoo saaraa oo waxa weeye dadkii ka yaryar iska waaweyneeyay isyidhahdeen dadka markaasaa waxaa lagu ciqaabaa in dadkiiba laga yaryareeyo dadkiiba iyagoo ka yaryaro quraanjada la la eg ayaa marka aakhiro yani lasoo saara marka waxa weye cala kulli xaal yani marka arrinkaa waa in aad iyo aad la ysaga ilaaliya tawaaduca waxa la yidhahdana aada loogu dadaala weliba naftana marka waxa weeye waa in marka aan la aaminin oo qofku naftiisa hadduu is yidhahdo naftaadu waa wanaagsan tahay maasha allah khayr bay ku sugan tahay yani waxa weye khatar buu ku jiraa naftiisa waa inuu ku tuhmaystaa xumaan wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wa sayi'aati acmaalina laba shay baa nebigu sala allahu alayh wasalam khudbat alxaaja oo ilaahay ka magan galay yani shararka naftayada ilaahw adaanu kaa magan gallay adaanu ku magan gallay oo shararka ay leedahay naftayadu baanu kaa magan gallay nafaha iyagu ay leeyihiin wa sayi'aati acmaalina camalladayda kuwooda xunxunna ilahay o adaanu kaa magan gallay adaanu ku magan gallo camalladeeda xunxun baanu kaa magan gallay marka waxa weeye nafta waa inaan markaa khayr iyo inay wanaagsan tahay waa inaan loo qaadan waa in la tuhmaystaa waa in markaa xumaan loo nisbeeyaa sidaas iyadaa markaa weeya yani salafka qaarkood waxay samayn jireen naftooda shar iyo xumaato fara badan bay ku tuhmi jireen hadalkan marka waxa weeye bakr bni cabdillahi alwasani laga sheegay istinaasaan baa loo sheegay oo waayo markiisa waxa ruuxa markaa yani uu ka maqlay yani markaa cabdullaahi uu ka maqlay ee uga soo wariyey aabbihii yani marka waxa weya lama garanayo maadaama aan la garanayo markiisa waxaa markaa yani inay saabi tahay meesha kama cadde laakiin istinaas baa loo keenay laakiin aqwaal badan oo noocaas oo kale oo selafka laga soo naqlinaya ayaa jira aqwaal badan ama erayo badan oo selafka laga soo rarayo oo noocaas oo kale ah ayaa jira oo qaarkood ay yidhaahdeen haddii marka waxa weeye masaajidka ilinkiisa laysa soo taago oo la yidhahdo ka idinku shaka badani ha soo baxo yani aimadii qaarkood baa mid kale la hadlaya markaasu yidhi hadii masaajidka ilinkiisa laysu soo taago oo la yidhahdo ka idinku sharka badani ha soo baxo haddaad is tidhaahdo marka waxa weye adiga waa lagaa shar badan yahay oo waxa weye cid kale aad markaa yani ku malayso oo aad markaa naftaadii wanaag ku tuhunto yani waxa weye waxaad ku sugantaha khatar marka ruux waliba waa inuu ufilaa inuu isagu markaa ugu liido yani waa inuu saas yadaa markaa ufilaa saas yada ah waa inuu markaa ufilaa marka erayo badan oo noocaas oo kale ah oo hadalkan marka waxa weye lamid ah ayaa marka waxa weye jira ayaa markaa jira qaarkood waxay yidhahdeen haddaan ogahay hal sujuud in layga aqbalay sujuud waaxid sajda waaxida in layga aqbalay haddaan ogahay camalkaan sameeyey oo dhan geeri baa waan jeclaysan lahaa laakiin waxaanan ogeyn sujuud in layga aqbalay hal sujuud keliya in layga aqbalay baanaan ogeyn marka waxa weye qofku inuu waxa weye naftiisa xumaanta ku tuhmo weeya marka calaa kulli xaal yani naftii bay xumaan markaa ku malaynayaan markaa selafka cibaaraadka isaasyada marka ay yidhaahdeen waana tawaaducayaan oo isdhulligayaan ibnu cusaymiin waxa uu leeyahay laakiin maqaamka maqaamu taacaha marka ahayd waxay ku fiican tahay iyadu waxa weeye markaa in yani markaa malaha la wanaajiyo ilahay laga malaysanayo laakiin tan waxay u yidhaahdeen yani tawaaducay isdhuldhigayaan iyo naftay xumaan ku malaynayaan sidaas yadaa bay u yidhahdeen erayo badan oo caynkaasoo kalena selafka waa kasoo nuunucota alqanaacatu wazahaada yani awsaafta kale ee aalibulcilmigu marka inuu la yimaado ay tahay waxa weeye alqanaacatu waa markaa qanaacada waxa la yidhaahdo oo waxa weeye adduunyada wuxuu ka helo inuu yani markaa iskaga niyadsan yahay iyo wazahaadatu zaahidnimada ataxalli bilqanaacati wazahaad waxa weeye yani marka waxa weeye qodobkani waxa uu yahay ataxalli bilqanaacati in la isu qurxiyo bilqanaacati yani in lagu markaa lagu qanacsan yahay oo bimacnaa lagu raalli yahay qadarka wuxuu qofku helo iyo wazahaadati markaa zaahidnimada adduunyada la iskaga saahido wa xaqiiqatu zuhdi azuhdu bilxaraam xaqiiqada zuhdiga waxa weeyaan azuhdu bilxaraam ay can ilxaraam xaaraanta marka in laga saahido iyo walibticaadu can ximaaha iyo in laga dheeraado seeraha markaa xaaraantu leedahay bilkafi can ilmushtabihaati wa can ataطaluci ilaa maa fii aydi innaas yani marka waxa weeye lagaga dheeraado daynta la iska daynayo laga gaabsanayo can ilmushtabihaati waxyaalaha markaa mushtabihaadka ah ee bimacnaa xaaraanta iyo xalaasha mid walba shabaha yaan gees ku cadday wa can itaطaluci ilaa maa fii aydi innaas iyo in markaa loo hanqal taago waxa markaa waxaweye dadka gacmahooda ku jira in loo hanqal taago waxyaalaha noocaasa marka in laga gaabsado yani marka ayaa waxa weye lagaga dheeraanaya seeraha xaaraantu leedahay waatuu nabigu yihi sala allahu alay wasalam izhad fi dunya yuxibuka allah wazhad fima cinda annaas yuxibaka annaas yani waxa wey adduunyada ka saahid ilahay baa ku jeclaanaya haddaad adduunyada ka saahid waxa dadku marka ay haystaanna ee gacmahooda ugu jiraan taana ka saahid haddaad sidaa yeeshaana dadka sidaa haddaad yeeshana dadka ayaa ku jeclaanaya dadka ayaa ku jeclaanaya marka waxa weeye yani qanaacada waxaa la yidhahdaa waa shay aad iyo aad markaa qaali u awey waatuu nabiguna yihi sala allahu alayh wasalam inama alghina laysa alghina can kasrati alcarab inama alghina hina nafs yani haninimadu ma aha yani xoolaha badnaanshahooda ma aha laakiin haninimada dhabta ahi ee maxmuudka ahi waxa weeye waa naftu inay hani tahay oo naftu iska shabcaan tahay oo qofku marka waxa naftiisu ay iska dheragsan tahay yani taas iyada abaa marka ay tahay haninimada marka waxaweye fiicani waa taas wey oo qofku hadduu marka waxa weeye xoolo fara badan u haysto laakiin waxa weeye waxaan xoolaha u haysto haddana marka waxa weeye aanu ku qanacsanayn ee uu ka hanqaltaagayo oo uu isleeyahay qaar kaleo ka xoolo badan ka xoolo badan uu isleeyahay kuwa adgaadhi oo kuwaasoo kale maad la xoole noqotid oo waxaan ayna uqurqursanayn yani waxaa markaa ku dhacaysa dee waxa weye nooc fakriya ayaa ku jira yani qalbiga ayuu faqiir ka yahay qalbiga ayuu faqiir ka yahay laakiin wax yar oo markaa qaadaama dhergaana hadduu markaa haysto oo waxa weeye marka masruufkiisa uun marka iskaga jaan go-an laakiin waxa weeye haddana naftiisa ay markaa ku qanacsan tahay sidaasoo raalli uu ku yahay aanu xoolo badan iyo wax lamidana u hanqaltaagayni ee waxa uu yahay hani wey hani weeye aayaddii marka waxa weye yahuudda markuu ilaahay yidhi yani waxa weeye marka miskiinnimo ayaa laga yeelay wadarabna calayhim lmaskana waduribat calayhim lmaskanatu yani marka waxa weye miskiinnimo ayaa marka yani laga yeelay oo lagu saliday yani miskiinnimada waxay culammadu yidhaahdeen waxa weeye miskiinnimadu waa faqriga qalbiga ay faqiirka ka yihiin oo yahuudda ka ugu xoolaha badani waxa uu ka baqayaa inay gaajo naftu uga baxdo gaajo inay naftu uga baxdo ayuu ka baqaya marka waxa weeye qalbiga xaggiisa bay fuqaro ka yihiin baa laga tilmaamay wayusaru can alimaam shaaficiyi raximah llahu tacaala waxaa laga soo naqliyaa laga soo raraa imaam shaafici ilahay ha u naxariistee inuu yidhi low awsaa insaanu liacqali innaasi surifa ila zahaad low awsaa insaanun hadduu qof markaa dardaarmo liacqali innaasi dadka ka ugu caqliga badan hadduu u dardaarmo surifa ila azahaad kuwa zaahidiinta ah ee dunyada ka saahiday kuwaas xaggooda ayaa loo leexinaya kuwaas ayaa loo leexinaya وعن محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له مركي محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة لقول له ألا تصنف كتابا في الزهد ما ذكرت الكتاب يعني الزهد كهذا الآية الدنيا لقى ساهده قال قد صنفت كتابا في البيوع وحول كتاب مركا يعني البيوع أكو صابسا وإيبابك يسيده وحلو يبسده يوح حلاشة كأي وحارانتا كأ أيان وحوي قري يعني وحوش هذا الزاهد من يتحرز عن الشبهات زاهد وحعة كوحيالها مركا الشبهات كأ يا حلاشة يا حارانتا لبضا وأوئك كمركا كدير هذا كاسا الزاهدة يا المكروهات وحيالها لكراهيتي في التجارات تجاريك وصاصة وكذلك في سائر المعاملات والحرف صاصة كراهية لم يلأهاتا يعني شقوينك كلا إيه مركا وحوية وحيالها كلا ذاتك لغلا معاملة لغلا دقمية إيه شقوينك كلبا وجمع حرفة عرفنا وشقرة وظيفة ذوي مركا وحوية وحاصودا إن مركا لا يسكيل هذه تيدا حارانتا تيدا مكروها تيدا مركا يعني مركا مشتبهات كأه ee xalaasha iyo xaaraanta labadaba u eg in laga dheeraado yani taasay waxay tahay yani zaahidnimada si fiicani waa taas wa calayhi sidaa marka lagu socdo falyakun muctadilan fi macaashihi bima laa yashiiruhu sidaas marka lagu socdo falyakun ha noqdo muctadilan fi macaashihi waxa marka uu ku noolaanayo mid ixaad ku ah bima laa yashiiruhu waxaan marka xumaato gelin waxaan xumaynaynin o xumaato gelinaynin waa inuu marka waxa weeye yani waa inuu noqdaa yani mid markaa ku yani dhexdhexaysanaya waxa uu ku noolaanayo oo bima laa yashiinuhu ugu dhexdhexaysanaya waxaan marka isaga xumaato gelinin aan xumaato u sababay bixaysu yasuunu nafsahu si oo uu naftiisa u ilaalinayo iyo waman yacuulu cidda uu mas-uulka ka yahay ee uu masruufayo yagana uu ilaalinayo walaa yaridu mawaatina adillati waalhuun yani marka aan gelinayna yani meelaha dulliga yani markaa dulliga iyo huunku waa bimacnan waa mutaraadifaan meelaha markaa dulliga waxyaalahan markaa gelinaya naftiisa u sababayn taas iyada ah waxa weeye waa inuu yani markaa qadar uu naftiisa dulliga kaga ilaaliyo waa inuu markaa yani waa inuu markaa shaqaystaa waqad kana shaykhuna moxamed alamin moxamed alamin ashanqidiyu yani markaa sheikha yagi waxa ahaa buu yihi يعني صاحب الأضواء محمد الأمين الشنقيطي آه المتوفى في سبع عشر في شهر الثاني عشر آه في عام ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف هجرية رحمه الله تعالى شيخ يقاسي وحوى الشنقيطي وأضواء البيان كشيخ اللفاء آه متقللا من الدنيا الدنيا رميدي عليه السنة يا أيها وقد شاهدته لا يعرفه siyaati alcumlati alwaraqiya waxaana markaa ku arkay buu ihi yani isaga oo yani noocyada lacagta markaa yani waraaqaha ka samaysan yani markaa yani markaa lacagaha markaa dadku marka ay yani wax ku kala iibsadaan noocyadeeda isagaan kala garanaynin sidaas iyadaa baan markaa ku arkay waqad shaafahanii biqawlih waxaanu afkiisa iiga sheegay hadalkiisuu yihi laqad ji'tu min albilaad waxaan ka imi dhulkii shanqiid yani markaa la odhan jiray waa mauritania ayay ka tirsan tahay waa maciya kanzun iyadoo markaa khasnadii u heliso qalla an yuujada cinda axad khasnadaasoo qof in laga hela agtiisa ay naadir tahay oo yar tahay wa huwa alqanaaca khasnadaasi waa maxay waa khasnadaan laga yarkhaafayne waa markaysaga qanaacada waxa la yidhahdo wy yani wixii aan helaba in naftaydu ay raalli ku tahay o aan ku qanacsanahay walow aradtu almanaasiba haddaan markaa dooni lahaa yani waxa weeye markaa manaasibta bimacnaa darajooyinka iyo madaxtinimada iyo haddaan xaggaa dooni lahaa la caraftu ariiqa ilayha wadada loo maro waa garan lahaa wadada loo maro waa garan lahaa walakinii laa uutiru dunya cala alaakhira ha yeeshe marka adduunyo doorbidi maayo oo aakhiro ka doorbidi maayo walaa abdulu lcilma linayli lma'aarib addunyawiya cilmina u bixin maayo si aan markaa waxaweye u gaadho yani markaa yani shaqooyinka marka adduunyada shaqooyinka marka adduunyada yani si aan u gaadho yani waxa weeye taana markaa cilmigii yani u lumin maayo o u bixin maayo faraximah llahu tacaala raxmatan waasicatan ilahay ha u naxariisto naxariis markaa ballaaran aamiin ilahay oo aqbal waxa uu markaa sheikhu tilmaamaya zaahidku yani ruuxa markaa zaahidka ee adduunyada ka zaahiday waxa weeye waa darajo yani markaa weyn buu ku sugan yahay saas aawood imaamu shaafici waxa uu tilmaamay inuu yahay dadka ka ugu caqliga badan dadka ka ugu caqliga badan maadaama marka waxawa daartii dhammaanaysay ee waxa weeye lagu yaro nasanayey ee iyadoo markaa la maraayey uu ka zaahiday si uu daarta markaa waxa weeye rasmiga ah ee lagu waarayo uu khayrkeeda iyo wanaaggeeda u helo yani waxa weeye waxa marka uu la yimi sidii marka waxaw caqliga wanaagsani ay ahayd ayuu markaa la yimi caqliguna waa laba nooc waa caqli khariizo ah iyo caqlu tawfiiq caqli la yidhaahdo marka mid waxa weeye takaaliifta ayaa ku xidhan